in ka badan lixdan kun oo qof ayaa isugu yimid garoon ku yaalla magaalada johannesburg halkaasi oo xus baroordiiq ah loogu samaynayo madaxweynihii hore ee koonfur afrika nelson mandela dadweynaha ayaa isku soo baxay inkastoo uu roob da'ayay haddana waxay dadka kusii qulqulayeen goobta uu xuska ka socdo madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa halkaasi khudbad ka jeediyey waxa uuna ku ammaanay mandela kaalinta uu ka qaatay sida koonfur afrika sinaan iyo cadaalad loo gaarsiin lahaa obama ayaa sheegay in mandela uu saameyn weyn ku yeeshay malaayiin dad ah oo ku nool dunida sidoo kale xogayaha guud ee qaramada midoobay banki moon ayaa isna khudbad uu halkaasi ka jeediyey waxa uu ku tilmaamay in dunida uu ka baxay qof geesi ah madax badan oo ka kala socota caalamka ayaa ka hadlay munaasabadda oo galabta lasoo gabagabeeyey
wararka ka imaanaya waqooyi bari kenya ayaa sheegaya in niman hubaysan ay weerar weerar ku qaadeen gaari ay leeyihiin ciidanka booliska kenya inta u dhexaysa magaalada liboy iyo dhadhaab ugu yaraan shan askari ayaa ku geeriyooday sida uu wakaaladda wararka a f b u sheegay sarkaal booliska kenya ka tirsan dhinaca kale goobjoogayaal ku sugan goobta ay wax ka dhaceen ayaa v o u sheegay in ku dhowaad laba qof oo rayid ah ay ku dhinteen weerarka waxaa kaloo sheegeen in haatan ay goobtaasi gaareen ciidamada milatariga kenya si ay u baaraan cidda weerarkaasi ka dambeysay dowladda faransiiska ayaa sheegtay in laba askari oo faransiis ah lagu dilay jamhuuriyadda bartamaha afrika xafiiska madaxweynaha francois hollande ayaa shaaca ka qaaday in labada askari ee faransiiska la dilay lagu dilay dagaal xalay ka dhacay caasimadda bangi madaxweynaha faransiiska ayaa mar kale ku celiyey inay ka go'an tahay in dalkaasi ay sii joogaan kun iyo lixda boqol oo askari oo ka tirsan ciidanka faransiiska oo garab siinayo ciidamo ka socda qaramada midoobay ee doonayo in lasoo afjaro dagaalada ka socda dalkaasi waxaa gelinkii dambe ee maanta oo talaado ah lagu wadaa in madaxweynaha faransiiska uu gaaro dalka jamhuuriyadda bartamaha afrika dhinaca kale madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa fariin duuban u diray shacabka dalkaasi si xaaladda loo dejiyo iyadoo afar boqol oo qof ay toddobaadyadii lasoo dhaafay ku dhinteen dagaallo ka dhacay dalkaasi
dalalka caalamka ayaa u dabaaldegaya maalinta caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha madaxa xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha nevi bilai ayaa sheegtay inay muhiim tahay in la dhaqangeliyo xuquuqda aasaasiga ee aadanaha waxaanay tilmaantay in loo baahan yahay in la adkeeyo islamarkaana lagu dadaalo qaabka ugu habboon ee go'aanada siyaasadda loogu dari karo xuquuqda aadanaha laakiin waxay intaasi ku dartay in labaatankii sane ee ugu dambeysay ay dhaceen xadgudubyo gaarsiisan heer xasuuq qaramada midoobey ayaa abaalmarin siinaysa shan qof oo si aad ah ugu ololeeya arrimaha xuquuqda aadanaha ee caalamka waxaana ka mid ah weriye u dhashay morocco iyo gabadh da'yar oo u dhalatay bakistan oo u ololeysa waxbarashada oo lagu magacaabo malala yusufzai
halkaad nagala socotaan weli waa v o a washington sidaad warka ku maqlayseen kumanaan kun oo dad reer koonfur afrika ayaa ka qayb galay maanta xus lagu sagootinayo halyeygii la soo dagaalamay nidaamkii midabkala sooca dalkaasi nelson mandela oo ahaa shakhsi laga jecel yahay dunida oo dhan waxaana lagu xusuustaa halgankii dheeraa u soo galay sinaanta dadka reer koonfur afrika xuska oo lagu qabtay garoonka kubadda cagta ee magaalada johannesburg ayaa waxaa ka qayb galay ilaa sagaashameeyo hogaamiyayaal ee dunida ka kala socday iyo marti sharaf kale oo dunida oo dhan waryaheenna maxamed colaad xasan ayaa isu keen keenay warbixintaasi inoona soo jeedinayo
dadkii ka qayb galay xafladda ee reer koonfur afrika oo isugu jiray qaybaha kala duwan ee bulshada faqiir taajir madax iyo shacab kuna labisnaa dhar midabo kala duwan leh oo lulayay calanka dalkaasi ayaa la arkayay iyagoo ku heesaya heeso lagu ammaanayo mandela soona bandhigay ciyaaro hiddaha iyo dhaqanka ah intii aanay bilaaban khudbadaha madaxdii ka qaybgalaysay xuska ayaa waxaa garoonka hareeyey daruuro iyadoo roobna uu ku dul hoorayey dadkii xuska ku sugnaa ammaanka garoonka iyo hareerihiisa ayaa la adkeeyey qaar ka mid ah jidadka soo gala garoonka ayaa la xiray waxaana la baaray dhammaan dadkii garoonka ku sii jeeday laakiin guud ahaan dadweynaha reer koonfur afrika ayaa ahaa kuwo dareenkoodu u wanaagsanaa waxayna dhammaan si wadaniyad leh u wada xusayeen halyeygoodii geeriyooday xuska oo si rasmi ah u bilowday duhurnimadii maanta saacadda koonfur afrika markay ahayd kowdii duhurnimo ayaa kooxaha kiniisadaha iyo milatariga ay fureen kuna fureen muusiga astaanta qaranka iyo duco ciidruus ismaaciil cilmi oo ka tirsan soomaalida deggan koonfur afrika oo ka mid ahaa dadkii ka qayb galay xuskan ee garoonka johannesburg ku sugnaa ayaa v o eda uga warramay sida jawiga uu ahaa
marka hore haddaan kaaga hadlo xagga jawiga maanta ilaa iyo xalay soole magaalada johannesburg waxaa ka daayay roob aad u fara badan jawigu aad buu u degan yahay shucuurta ka muuqata dadka shucuurtoodu aad bay u kacsan tahay waad ka garanaysaa nelson mandela oo ah dee nin haliyey aada u weynayay dadka shucuurtoodu aada ugu kacsan tahay waxaanad moodaa in ay halkan isugu yimaadeen dadweyne aad u fara badan oo aan ahayn only south african talabaadii ammaanka haddaan ka hadlo garoonkan ay ka dhacayso ilaa shalay soole waxaa la mamnuucay saddex kilomitr in loo soo dhowaado agagaarka
madaxweynaha koonfur africa jacob zuma oo dhowaanahan uu haystay cadaadis ku aadan baaris ku aadan musuq maasuq lagu eedeeyey ayaa isna ka dhex muuqday madaxdii ka qayb gashay xuska waxaa kaloo ku sugnaa madaxweynihii isaga ka horreeyey thabwin beki iyo xitaa madaxweynihii ugu dambeeyey ee koonfur afrika ee xilligii midab kala sooca f w declerk master zuma oo halkaasi ka hadlay ayaa ku tilmaamay mandela uguna yeeray magaca ay u yaqaanaan qabiilka uu ka soo jeedo ee madiba
our rainbow nation merely for political correctness or relevance.
uguma yeerayno buu yidhi madiiba aabbaha qarankeenna keliya inuu ahaa kan saxay siyaasaddeenna laakiin waxaan ugu yeeraynaa shakhsi aas-aas xoog la u dhigay riyadii dadka reer koonfur afrika riyo na midaynaysa riyo aan cunsuriyad lahayn riyo aan la isfaquuqayn riyo dimuqraadiyadii ay ku dheehan tahay oo barwaaqo na horseeday madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama ayaa sidoo kale ka mid ahaa dadkii ka hadlay goobta madaxweynaha cuba raul castro madaxweynaha brazil dilma rosevelt xogayaha guud ee qaramada midoobey banki moon iyo xubno ka mid ah qoyska reer mandela ayaa khudbado kala duwan ka jeediyey xafladda wafdiga madaxweyne obama ee ku weheliya xuskan waxaa ka mid ah marwadiisa michel obama madaxweynihii hore ee maraykanka george w bush iyo madaxweynihii hore maraykanka bill clinton iyo jimmy carter madaxweynaha maraykanka barack obama oo ka hadlayey xuska ayaa ku tilmaamay mandela mid ku weyn taariikhda dunida iyo shakhsi u dhaqaajiyey qaran dhan dhinaca cadaaladda sidoo kalena iyagoo ku dayanaya u dhaqaajiyey malaayiin qof oo dunida ah inay helaan cadaalad iyo sinaan
nelson mandela reminds us that it always seems impossible until it is done south africa shows
nelson mandela waxa uuna xusuusinayaa buu yidhi obama hadalkiisii ahaa in wax weliba ay u muuqdaan wax aan la samayn karin ilaayo inta aad u dhaqaaqdo oo aad ka samayso south africa waxayna tustay in hadalkaasi uu run ahaa waxayna tustay buu yidhi inaan isbeddel samayn karro waxaannu dooran karraa buu yidhi inaan ku noolaanno duni aanan isku kala soocaynin faraqa noo dhexeeya ee tixgelinaysa rajada aan wadaagno waxaannu dooran karraa buu yidhi duni aan colaad lahayn oo nabad aan ku noolaanno iyo cadaalad iyo fursado shaqo iyo nololeed madaxweyne obama ayaa khudbaddiisa badankeed xoogga ku saarayay ka hadalka shakhsiyadda mandela iyo waxa dunida gaar ahaan maraykanka oo dhibaato dhinaca cunsuriyadda ah ay soo martay uu ka bartay halgankii mandela Mandela's taught us the power of action, but he also taught us the power of ideas, the importance of reason and arguments.
mandela waxa uu na baray buu yidhi kama aanan baran oo keliya awoodda uu ficilku leeyahay balse waxaan ka baranay buu yidhi awoodda fikirka saliimka ah uu leeyahay ahamiyadda ay leedahay in wax weliba la sababeeyo iyo in la isnaqdiyo baahida loo qabo inaan la tixgelin oo aan la daraasayn keliya kuwa aan dhinaca wax u wada aragno ee loo baahan yahay inaad la hadasho oo aad la doodo kuwa aad fikirka isku khilaafsan tihiin xafladda ayaa lagu qabtay garoonkii martigeliyey cayaartii fainalka ahayd ee koobkii adduunka sannadkii labada kun iyo tobankii waana garoonkii khudbaddiisii ugu dambeysay ee uu meel fagaara ah ka soo muuqdo ka jeediyey mandela dadkii ka qaybgelay xafladda ama xuskan ee garoonka ku sugnaa ayaa lagu qiyaasay inay ka badnaayeen lixdan kun oo qof xogayaha guud ee qaramada midoobey bankimuun ayaa isna ka mid ahaa madaxdii ka qayb gashay madasha waxa uu isna sheegay in dunida uu ka baxay halyeey aabe saaxiib iyo macallin hagayey meydka master mandela ayaa ku sii nagaanaya dhismaha union buildings ee magaalada britoria oo ah xarunta rasmiga ah ee dowladda koonfur africa ilaa iyo jimcaha soo socda waxaana sii socon doona xusaska ama xafladaha mandela iyadoo kama dambaysta lagu aasi doono shan iyo tobanka bishan tuulada uu dhallinyaronimadiisii ku soo qaatay ee kunu mandela ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyey oo madow ah oo dalkaasi uu yeesho sannadihii sagaashamaadkii kadib markii toddoba iyo labaatan sannadood uu ku soo qaatay xabsi uu ku galay doorkii hogaaneed ee uu ku lahaa halgankii looga soo horjeeday nidaamkii midabkala sooca ayaa waxauu la soo dagaalamay midabta koorkaasi takoorkaas oo ku dhisnaa caddaanka dalkaasi ay ku xukumayeen beri midabkala sooc madowga ay kaga soo horjeedeen mahadsanid maxamed colaad xasan oo garabkayga fadhiyo oo isku soo dubariday warbixintii ka hadlaysay munaasabaddii loogu baraarujiiqay madaxweynihii hore ee south africa nelson mandela weli waxaan ku guda jirnaa wararka la xiriira xuska baroordiiqa loo sameynaya mandela sida laga yaabo in kuwiinii galabta dhagaystay aad maqasheen waxaa xuseen barre aadan iyo sahre cabdi axmed oo idaacadda galabnimo idiin daadihinaya stuudiyaha ugu tagay cabdiraxmaan yabarow madaxa laanta af soomaaliga ee v o eda waxaana laga waraystay munaasabadda iskutagga weyn ee maanta mandela loo dhigay magaalada johannesburg sidaanna ayuu u dhacay waraysigii ay xuseen iyo sahre la yeesheen cabdiraxmaan yabarow cabdiraxmaan sidaad arkaysay shaashadda telefishinada caalamka waxaa maanta ka muuqda xuska iyo taariikhda hogaamiyihii koonfur africa ee nelson mandela oo tacsidiisii madax tiro badan oo caalamka ka kala tegey ay ka jeediyeen cabdiraxmaan sida aad la socoto in ka badan sagaashan hogaamiyayaal ayaa maanta ka qayb galay xuska loo dhigay nelson mandela intii bal aad daawanaysay t v-ga maxaad ku soo jiitay ama adigu aad arkaysay saaka waxa zahray si weyn ii soo jiitay sida madaxda caalamka midba midka ka dambeeyey ee halkaasi ka khudbeeyey ay u qiroodeen oo ay u qireen halyeeyanimadii iyo sharaftii uu mandela kaga tegay adduunkan dabcan obama ayaa jeediyey khudbaddii uu iminka uu saaxiibkeen colaad uu ka sheekeynayey oo aan hubo inay taariikhda geli doonto oo ay noqon doonto mid jaamacado badan laga dhigo obama waxa uu ku matelay mandela abraham lincoln oo ahaa madaxweynihii lix iyo tobanaad ee dalka maraykanka oo ahaa ninkii ugu horreeyey ee u istaagay inuu u dagaalamo maraykanka madow sinaantooda iyo cadaaladda ay ka mudan yihiin dalka maraykanka waxaa kaloo uu ku matela oo uu barbar dhigay dor martha luther king oo aanu beri dhaweed uuna xusnay kontonguuradii kasoo wareegtay xilligii uu dhintay ahna haliyey weyn oo waddankan maraykanka si weyn looga sharfo ahna qofka keliya ee maraykana ee caddaan ama madooba ah ee isagu leh maalin waddanka maraykanka ah feesta ah oo aan shaqada la tegin oo keligii la xuso waxaa kaloo obama uu markii uu ka hadlayay khudbaddaasi maanta uu ka jeediyey halka fagaarahaasi uu yidhi waxa aanu xusaynaa naf mid la mid ah ayna hore noo soo marin mondela ayuu ka sheekeynayey taana waxa ay ku tusaysaa qadarinta iyo xuska weyn ee maanta loo hayo mondela halkaa madaxda iskugu timid taariikhda nelson mondela ay soo maray ayaa madaxda caalamka ee halkaa iskugu yimid maanta ay siyaabo kala duwan uga falanqoodeen waxaana ay xuseen inuu ahaa nin qiimo weyn nolosha ku leh nin sabir badan leh inuu ahaa qof isaga oo awood u leh inuu aarguto oo caddaankii tirada yaraa ee waddanka koonfur africa ka amarku taagleynayay muddadii badneed uu isagu xirnaa markii la soo daayay oo madaxweynaha noqday isagoo ka aargudan kara haddana uu door biday inuu gacmaha isqabsada yidhaahdo koonfur africa oo cafis badan uu u fidiyey dadkii islamarkaana dadkii reer koonfur africa uu u reebay taariikh ay maanta ay ku wada nowlaadaan oo ay nabad ku wada joogaan waa tahay cabdiraxmaan siyaasadda maraykanka markaan usoo laabanno waad aragtay oo madaxweyne obama intii aanu khudbadiisa bilaabin madaxdii uu salaamay ee isgacan qaadeen waxaa ka mid ahaa raul castro madaxweynaha cuuba sidee baa looga yaabaa haddaba in siyaasiyiinta maraykanku ay u fasiran karaan gacanqaadkaasi dhex maray obama iyo castro arrin waxay ahayd dadka markiiba soo jiidatay waayo wax la filayay ma ahayn waa marka hore shaki kuma jiro in maarkinoo warbaahinta maraykanka ee dhinaca midig iyagu u xagliya gaar ahaan kuwa jamhuuriga iyo iyo siyaasiyintoodan kuwan tiibadiga la yidhahdaba inay hadal ka samayn doonaan oo odhan doonaan obama waxa uu gacan qaaday castro oo ah shuuciga adduunka ugu weynaa iyo hadalla noocaasa laakiin waxa oo dadka badan ay inta badan eegi doonaan iyaduna u baahan in la darso duruufihii uu ku salaamay iyo halkii uu ku salaamay wuxuu ku tegay iyada oo dad badan ay madaxa u safan yihiin oo ninkanna waa nin madaxweyne ah oo waddan ka socda oo gacanta soo taagtay marka duruuftaa marka aad eegto gaar ahaan jawiga imika loo kulmayo ee mondela oo u taagan inuu yahay nin maslaxadoona oo dadka isku soo dumaya oo ku caanbaxay oo isku soo jiiday dadkaas kale ideolojiyada ah ee kale fikirka ah iyadoo tacsidiisa loo fadhiyo way ku adkeed inuu madaxweyne barack obama uu nin gacanta usoo taagay uu garab maro oo uu yidhaa ku salaami maayo laakiin waan eegi doonaa maalmaha soo socda habka iyo hanaanka ay uga hadlaan siyaasiyiinta maraykanku waa tahay cabdiraxmaan ee dad badan waxaa laga yaabaa in ay isweydiinayaan muxuu yahay darsiga ay madaxda caalamka gaar ahaana kuwa adduunka saddexaad ay ka baran karaan taariikhdii nasal madella darsiga ma doonaya inaan ku wada noqdo waa tii colaad uu ka sheekeynaya ee madaxweyne obama uu tiriyey qaar badan oo madaxdii meesha ka hadasha ayaa ka hadlay laakiin haddaan dhowr xaba ku soo koobo waxaan isleeyahay waxaa dad badan ay ka baran karaan in rabitaanka dadka aan xabsi lagu aamusin karin oo isagoo toddobiiyo labaatan sannadood xirna haddana intuu soo baxay uu madaxweyne noqday in qofka haddii uu maslaxo iyo heshiis uu dabeecad ka dhigto caalamka ay u qirayaan oo laleeyahay ninkaasi ha lagu abaalmariyo dhiiggaa uu badbaadshay waayo koonfur africa markii uu madaxweynaha ka noqday waxa uu heli kara inuu yidhaahdo in la xasuuqo ama laga aalguto caddaankii tirada yaraa ee muddada badan iyagu ku amarta ku taagleynaya ee isaga dhowr iyo labaatanka sano xiray laakiin waxa uu door biday in uu cafis dalbo taana waa darsi weyn oo u baahan in markin oo adduunka looga daydo inaysan khalad ahayn in qofku uu istaago xaqiisa isla markaasna uu istaahilo in la taageero ayaa iyaduna darsi weyn oo ah muhiim ah ta kale anigu aan ku dari lahaa intaasi waxay tahay in xukunka aan laysku dhejinin oo uu markii isagoo dhowr iyo labaatan sano xirnaa mandela uu afar sano markuu madaxweyne ahaa uu markiiba uu kuwii ka dambeeyey ku wareejiyey waxaad arkaysaa afrika imika robert mugabe oo kale oo siddeetankii la doortay oo ilaa saddex iyo soddon sano imika tasaarnaa qaar badan oo afrika kamida ayaa waxaad arkaysaa markii madaxweyne loo doorto afartii sano intay dhammaystaan sanad kale haddana ku darsanaya oo afar kale ku darsanaya oo aad moodaba meesha inay iyaga aaboodii hooydood ay siiyeen marka darsi weyn bay u tahay in uu qofku uu ku maslaxoobo oo uu ogaado in kuwa ka caqli badan oo kuwa la maskaxa oo ay ka dambeeyaan istaahilana in jagadaasi dalka ay hogaamiyaan marka duruustaas iyo kuwa ka badan ayaa laga baranaya
kaasi waxa uu ahaa madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow oo falanqayn ka bixinaya munaasabadda baroordiiqa loo sameynayay maalsan mandela wuxuuna u waramayay waryaheenna xuseen barre aadan iyo sahra cabdi axmed
lapheheli khona hasimbonanga hasimbonanga umandela thina laphe khona laphehleli khona Oh, the sea is cold and the sky is gray. Look across the eye.